الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi axad kastaa waa ilaaliye axad walbana wixii la raaciyey oo ilaali la yidhi waa la su'aalayaa saxiixaynka ayaa xadiidkaa qoray waxaana ka soo hadlayna guurka iyo arrimihiisa iyo mas-uuliyadda ragga iyo dumar ka saaran oo laga doonayo inay guryaha ku dhaqaan axad walboo muslima waa inuu ka soo baxaa mas-uuliyaddiisa diinta islaamka dad u shaqeeya waa in la noqdaa weladka waxaa laga su-aalayaa xagga aabbihii iyo hooyadii inay wanaagga ku barbaariyeen iyo id kale marka guurka waxaa ku sugan qaayo weyn oo xagga siyaasadda iyo ciidanka ah maxaa yeelay usradu waa dowlad yar waxayna soo saartaa jiilka dagaalka gala allah wuxuu yidhi waa cidduu lahum mastadactum min quwa u diyaar garaysta gaalada wax alla waxaad kartaan oo xoog ah marka xooggaas waxaa ka mid a ciidankii dagaalami laha in la helo owlaad fara badan ay muslimiintu dhalaan rasuulkuna wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam tasawaju lwaduud alwaluud fa innii mukaafirun bikum alumam guursada haweenka wax dhalaya oo adinka iskiin jeclaysiinaya maalinta qiyaamada ummadaha ayaan idinkugu faanayahay xadiidka isaga abu daawuud iyo nasaa-i sanad saxiixa ayay ku qoreen waxaa la doonayaa muslimiintu inay guurka ku dadaalaan xaqa inay ilaaliyaan akhlaaqda wanaagsan inay la yimaadiin sunnada nabiga inaysan ka jeesan sala allahu calayh wasalam waana inay u niyeystaan owlaad baarayaala inuu alla siiyo islaamka anfacadoo diinta difaacda midda kale haddii rabbi ku siiyo owlaad oy kaa dhammaadaan rasuulku wuxuu sheegay sala allahu calayh wasalam saddexanu qofkay u dhimato inay xijaab naarta uga noqonayaan laba midday u dhimatana waa sidoo kale xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan ayaa sidaa caddeeyey markay dumarku nabiga ka dalbadeen inuu maalin u sameeyo keligood ay cilmiga ka bartaan ay su-aalo weydiistaan ee uu nabigu u sameeyey su-aashaa weydiiyeen sala allahu calayh wasalam marka muslimiinta u ku dadaala sawaajka rabbina weydiista owlaad hagaagsan haddii rabbi kuugu daaqa alla uga shukri haddaan rabbi ku siinna waa inaad ku qanacsan tahay rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu ka sheekeeyey dumar aakhirusamaan imaan doono oo khayr daran oo ragga isku shabbahaya oo masaajidda albaabadooda taagan oo dharqaba oo gaagaawan madaxoodana geela kuuskiisa la moodo wuxuu rasuulku yidhaha lacnada waa kuwa la lacnaday xadiid macnaha tusinaya mararkaan xijaabka ka hadalna ayaan dariishanay oo ay soo saareen ibnu xibbaan iyo rijaal kaloo sanadkiisu fiican yahay muslimiintow rabbigiinka baqda oo diinta islaamka ilaaliya guurku waa raaxo waana mas-uuliya waa shay aada u weyn yani xayaatada guurku ma aha keliya raaxo mas-uuliyad ayaa ku saaran waxaa laga doonayaa ninka iyo haweenta mu'miniinka ah oo saalixiinka oo isguursaday inay noqdaan kuwa khayraadka ku dadaala oo diinta islaamka fidiya oo diinta islaamka inay u shaqeeyaan u baxa oo inay isku garabsadaan diinta owlaaddooda ay thaqaafiya islaamiya u yeelaan baan la doonin arrimahaas waa arrimo looga baahan yahay dadka muslimiinta ah haweenkii nabiga markay nabiga dhaqaala kala hadleenna waa tii la yidhi xasuusnaada aayadaha iyo axaadiista guryihiinna lagu akrinayo ninka iyo haweenta muslimiinta ah waa inay diinta islaamka isku baraarujiyaan qof walbaana waa inuu qofka kala canaantaa waayo rasuulku xadiid saxiixa wuxuu ku yihi oo nisaa-i qoray raxima allahu rajulan qaama min alleyl fasallaa wa ayqala ahlah rabbi ha u naxariisanin habeenkii salaatuleyl u kacoo dukado haweentiisa baraarujiyey oo hadday hurdada isku sii dhajiday nadaxa fii wajhiha almaa wejiga biyo uga sayray waxau kaloo yihi allah u naxariistay imra'a qaamati leyl habeenkii kacday oo dukatay oo sawdkeeda baraarujiyey oo hadda hurdada isku sii nabay wejiga biyo uga sayrtay sidaas inay daacada isugu kaalmeeyaan baa la doonayaa inay cunto isu kiciyaan amay adduunyo kaalan aadna yidhaahdiin maahane diin alle inay maanta isu kiciyaan waa yar tahay ninku haddau kaco haweentiisa kiciyoy dukadaan oo qofkiiba laba ragca keliya dukado ninka waxaa lagu daraa addaakiriin allaha kasiira haweentana daakiraadkaa lagu daraa ninka ragga daakiriinta haweentana dumarka daakiraadka war muslimiintow rabbi ka cabsada war diintaan alla u shaqeeya war xagga isu kaalmaysa war isku baraarujiya war dadaala war hurdada ka kaca war guurka ka dhigta midaad diinta allagu xoogowdaan curuuska barkintiisa isagoo ku jiifa qofka oo miidaanka jihaadka soo aaday ninka xandala ibnu abi caamir la yidhaha waxaa la sheegay markii la dilay in ay yani malaa'igta alla dhagday rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam saluu saaxibata soo weydiiya saaxiibadiisii waxay tidhi innahu kharaja wahuwa samic lamaa samica alhaa'ica markau maqalay dagaalka dhawaaqiisa iyo jihaadka ayuu soo baxay isagoo janaabo qaba malaa'igtii allaa dhagaysa u fiiriso malaa'igtii allaa dhagaysa miidaankiibau ku dhintay malaa'igta allaa dhagday haweentiisii ma barooranayse waa ku faraxsan tahay bacdamaw alla darti u dhintay xadiidka tirmidi iyo keyrkiisana saxiixa ayay ku qoreen waxaa la doonayaa inanta muslimadda in la tarabiyeeyo tarabiya islaamiya sidii gabdhihii muslimaadkale loo tarabiyeyn jiray dumarka u tarabiyeeya oo ragga islaamka oo gabdhaha dharow dumar wanaagsan oo khayr badan soo saara dumar waxaa ugu khayr badan bay tiri caaisha dumarka reer ansaareed sariirtu kama reebi jirin xagga inay bartaan oy fahmaan gabdhaha muslimaadka waa inay cilmiga iyo ajriga iyo khayraadka ku dadaalaan waa in waalidkoodu ku dhiirogeliyaa waa in walaalahood isla garab taagaan waa in dawla islaamiya iyo muslimiintu u gurmadaan waa in laga dhigaa mid khayr badan oo guri markay tagto gurga anfici karaysa taasaa la doonaya awqaadaha firaaqada la haysto waa in layska ilaaliyaa laqwiga alla wuxuu rasuulka ku yidhi fa idaa faraqta fansab markaad shaqada iyo mashquulka dacwada faaruqdo xagga daacada alla u dhibaato markaad laqwi iyo munkar meel lagu hayana soo martiinna waa inaad deg deg uga gudubtaan mar'ada muslimadda oo dakiyada ah oo caqliga iyo iimaanka isku darsatay awqaaddeeda way ka faa'iidaysataa ee maalaa yacni cayaar iyo habal xun isagama baabi'ido lixib la ogol yahay ayuu rasuulku noo sheegay yacni diinta difaaceeda in la barto iyo faraska laylintiisa iyo ninka iyo haweentiisu inay cayaaraan iyo dabaasha cayaaridda haweenta lala cayaarayo waana loo baneeyey waana naloo diray laakiin waa inay xadidan tahay waxyaalaha gabal inay cayaartu noqotana ma aha waa la cayaaraa in la maqlo in salaada alla laga tago oo badda la wada aado oo nimisya lagu dabaasho oo hoteella la xaadiro oo meelaha tuurisin loo wareego ma aha rabbi ka cabsadoo diinta alle ha ka mashquulinina qof walbaana ha is ilaaliyo maalinta qiyaamada gomadihiisu ka suuli maayaan mawqifka ilaa laga weydiinayo afar can cumrii fiimaa afnaah cimrigiisa waxau ku baabi'iyey marka isilaali qof walbow wa can jismihi fiimaa ablaah jirkiisa waxau ku baaliyey ou dhibaad uga dhigay wa can cilmihi fii maadaa camila bih cilmigiisa waxau ku camal falay wa can maali min ayna iktasaba wa kayfa anfaqa xoolihiisa meeshuu ka soo kasbay iyo meesha uu ku bixiyey ilaa afartaa laga weydiinayo gomadihiisu suuli maayaan axad walba nin iyo haween waxuu doona ha noqdo oo islaam ah waxaa laga doonayaa fursadda inuu ka faa'iidaysto waa la cayaaraa iyo waxbaa la qabtaa inta maqashaan xaqa ha ku tumanina cayaar inta maqashaan afar iyo labaatanka saa t v ha dul fadhiinina muusiq ha dhegaysanina sharcigu waxaa ma ogola cayaarta diintu waxbay ogoshahay qaybtay ogosho xadidan sameeya oo rabbigiin ka cabsado xaqa ayaan lagu tumanin xadiidkaasna waa saxiix shawaahiddiisa marka la eego dumarka saalixaadka ah diintay dadka ugu yeedhaan waxay noqdaan kuwa la miisaalsado sida ilaahay haweentii fircawn oo u miisaaliyey oo ay ku tiri alla ku tidhi rabbi bni lii baytan cindaka fi ljanna wanajnii min fircawna wacamalii wanajnii min alqawmi daalimiin allah ayow agtaada guri iga dhis jannada dhexdeeda oo fircawn iyo camalkiisa iga kori oo qoonka daalimiinta iga qaad bay tiri camalkiisana jamaacadiisa iyo shirkigiisa loola jeeda iyo kufrigiisa labadaba waa lagu fasiray rasuulka sala allahu calayh wasalam markii waxay ugu soo degto u argagaxay khadiijo ayaa waanisay saasaa lagu yaqaan dumarka miikaaliga ah oo qaymaha badan waa la miisaalsan dumarkana daacadooda ay qofka wanaagga u sheegeen liibaan baa ku sugan haddaw ka yeelo maxaa yeelay macruufkay dadka amrayaan oo munkarkay ka reebayaan in dumarka la adeeco waa lagu halaagsamaana waa waxaan jirin war muslimiintaw dad rabbigood ka baqa oo diinta alla ilaaliya noqda ha jeclaanina dulliga adduunka xariirta iyo dhalaalka ha jeclaanina gabdhaha muslimaadka oo xaqa u guntada dahabka xirashadiisa iska deeya danu idinkuguma jirtee diinta islaamka ilaaliya nimanku waa inay noqdaan qawaamiin sidau alla u yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bi bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim raggu waa qawaamiin kuwa dumarka u gumitaan badan oo maslaxadooda ka shaqeeya wixii alla uga ka fadilay sababtii gobolkood gobolka kale oo xoog iyo woon la siiyey iyo waxay ku nafaqaynayaan waxaa la doonayaa mas-uuliyadda in laga soo baxo waxaa la doonayaa xaqa in la isugu yeedho waxaa la doonayaa qof walba qofka kale inuu wanaagga u sheego waxaana la doonayaa ninka muslimkaa inuu sawjadiisa khaadimad u noqdo oo uu la shaqeeyo oo uu wax la qabto oo uu raalli gareeyo rabbi ha laga cabsado subxaanahu wa tacaala xayaatadii nabigu mid basiira ayay ahayd waxau ku seexday raar falag ah markaabay jirkiisa qabatay waxaa lagu yidhi mid jilaacsan ha laguu sameeyo waxau yidhi maalii walidunyaa aniga iyo addunya maxaa naga dhexeeya maa anaa wadunyaa ilaa ka raakibin istadalla taxta shajaratin uma raaca wa tarakaha aniga iyo adduunyada wax naga dhexeeyaa ma jiraan anigu adduunyada waxaan kula mid ahay nin daabad saaran oo geed hoostii degay harsimada oo galabnimada ka caraabo istegetegaya raaxa iyo nasiino kama aan rabo ayuu yidhi sidaas ayuu ku noolaa sala allahu calayh wasalam dadka muslimiintana saasaa laga doonayo rag iyo dumar intaba xadiidka tirmidi iyo axmed iyo keyrkood baa soo saaray sanad saxiixa rasuulku wuxuu xadiid saxiixa ku yidhi ina albadaalata min aliimaan ina albadaalata min aliimaan engeyga adduunye jacaylka laga engego oo raashin yaro qallalo la cuno awqaadaha qaarkood iyo sida badan oo aan layskaga tago dhaldhalaalka iyo macaanka adduunyada iimaanka ayay ka mid tahay saas ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam inan walboo muslimadahay raaxada iyo dhaldhalaalka adduunyada iska dey oo nabigii allah sidaa yeelee garo nin walboo muslimow adiguna sidaa ogaawo rabbigaa ka bad ibtisaadi in la sameeyaa waa laazim oo alla waxau yidhi kuluu washrabuu walaa tusrifuu war wax cuna oo wax caba oo ha xadgudbinina dadka cibaaduraxmaanka markay wax bixinayaan kuma israafaan mana xiriiriyaan inta udhexdhex u dhexayday dhexdhexaad ku wadaan sidaas baana laga rabaa dadka islaamka ah iqtisaadigana waa lagama maarmaan wixii ilaahay keenoo markaa yar oo la helana waa in raalli lagu noqdo haddii la helayo haddii la waayaba xadgudub iyo gaboodfal waa in la iska deeyo iqtisaadiga waxaa ka mida gurga la seexanayo iyo labiska la xidhanayo rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau yidhi firaashun lirajul wa firaashun liimra'ati wa thaalithu lidayf wa raabicu lishaydaan waxau yidhi sala allahu calayh wasalam firaash ninkaa iska leh midna haweentiisa midna martiga ka saddex afaraadna shaydaan ayaa iska leh waxaa laga sheekaynayaa malaabista in faraha laga badiyo iyo meelaha la jiibsanayaa la diidayaa biqadri lxaaja yaa laga badin weeye macnuhu oo inta oy reerku seexanayaan ilmaha iyo aabbaha iyo hooyada iyo martida yaan wax ka saa'id noqonin macnaha wax loo tiriyey sidaa weeye xadiidka muslim baa soo saaray sida iqtisaadiga looga sheekaynayo israafkana loo diidayo muslimiintana isticdaad inay sameeyaan looga rabo oo ay malaabis aratir iyo guri iyo meel hooyi ay samaystaan oy rabbigood weydiistaan ayaa laga garanayaa war rabbigiin ka cabsada oo xaqa ilaaliyo diinta ku socda rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa asbaxta aaminan fii sirbik muxaafan fii badanik wa cindaka quutu yawmik fakaannamaa xiisad laka dunya bixalaafiiriha haddaad waabaraysato adoo nafsadaada aamin u ah oo badankaaga la caafiyey oo agtaada cunto aad maalinta cuntaa ay taallo waaba iyadoo adduunka oo idin laguu soo jamciyey oon wax kaa maqanu jirin buu yidhi sala allahu calayh wasalam tirmidii baa sana xasana ku soo saaray marka waxaan akooyinka laga buuxinayo xagga xagga la dhigayo aakhira iyo la iloobayo in la dhimanayo mashaakil weeye raaxada yaan lagu tarax togin macmacaansiga adduunyada yaan lagu xadgudbin markii raaxadii lagu tarax tagay oo lagu xadgudbay oo xoolaha la badsaday oo jihaadkii laga tegey oo waajibaadkii alla la ihmaaliyey oo adduunyada lagu rogmaday ayaa cudur yimid oo muslimiintii kala tageen oo awooddoodii daciiftay oo cadowgoodii xoogaysay oo markaabaa muslimiinta adduunkoodii iyo dinyadooda ay dayacantay oo balaayo meel walba uga timid oy gaalada addoommo u noqdeen wadaalika huwa alkhusraanu almubiin khasaarada cadna taas weeye waray rabbigiin ka cabsada war waxaa jiraa ma sahlana war diinta alla ilaaliya oo xaq u sowyahay ugu socda inanta muslimaddaa waxaa laazim ku ah oo laga doonayaa ninkeeda fakrigiisa inay ku sabarto haddayba ku guursatay ama markay guursatay ka gadaal ou xoolo beelay laakiin ou dadaalayo waayo caaisha waxay curwo ku tidhi yabna akhii waxaana soo mari jirta bay tihi yabna ukhti weeyaan innaa nanduru ila alhilaal uma alhilaal bil baa noo dhalanaysay mid kalea noo dhalanaysay mid saddexaadaa noo dhalanaysay wamaa uwqida fii abyaati rasuuliillah annaar sala allahu alay wasalam gurga nabiga ayadoon dab laga soo shiida waxau yidhi hamaryaday maxaad cuni jirteen labada madmadow waa tirir iyo biyo reero nala derisa oo ari caana la gabaana marmar bay caana noo keeni jireen bay tiri xadiis bukhaari ku sugan baa saa cadaynaya waa rasuulkii alle oo aan weynin ee aan rabin laakiin adduunyada maaragtay waxay tihi oo kale caaisho nebi maxamed aalkiisa laba beri oo isku xigta shaciirka muufe laga sameeyey kama dhargin ilaa uu nabigu ka dhintay sala allahu calayh wasalam saasay raalli ku ahaayeen sidaas ayay u soo dulqaateen rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala risqiga aalo maxamedna allah yow qadru kifaaye ka dhig buu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam faatimana waatay nabiga u sheegatay dhibaatada kaadinimada oy guriga ka shaqaynayso ee uu ku yidhi wax ka khayr badan baan idin tusinayaa markaad jiifanaysaan soddon iyo saddex jeer subxaan allah yidhaahda soddon iyo saddex jeer alxamdulilah soddon iyo afar jeerna allahu akbar taas ayaa qaadin iyo adduunye idinkaga khayr badan buu yidhi ayadana say u shaqaynaysay baa jirkeedii dhibaata soo gaartay oy aada iyo aada mashaakil ula kulantay bal u fiirsa xadiidkaas saxiixa sida uu sheegayo oo nabigu gabadhiisii ku yidhi sala allahu caleyh wasalam asmaa binti abi bakrin sidiiq waxaa guursada bay tihi zubayr xoolana ma lahayn aan faraskiisa ahayn iyo rukuubka ratigiisa oo beerta ku waraabsado faraskaan calfi jiray waa nafaqayn jiray biyahaan soo cambaari jiray waxaan tihi yani cajiinkaan hagaaji jiray wax walba anaa ka shaqay jiray ilaa aabbahay ou khaadim ii keenay ee khaadimkaas ou shaqada iga xulayay bay tihi say dumarka islaamka ay dhibka haysta rijaashooda iyo fakriga ugu dulqaadanayeen oy dad islaama u ahaayeen oy isu garabsanayeen war bale aad u eega xadiidkaa isagoo dheer ayaa bukhaari qoray waxaa lagu dhiiragelinayaa ninka muslimka inuu sawjadiisa nafagayo rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau yidhi diinaar aad ku nafagaydo dariiqa alleh iyo diinaar aad addoon ku xorayso iyo diinaar aad miskiin siido iyo diinaarun anfaqtaw calaa ahli diinaar aad haweenkaaga ku nafaqaysid waxaa ugu ajir weyn alladii anfaqta calaa ahli kaad ehelkaaga haweenka iyo ilmahaaga ku nafaqaysa ayaa ugu weyn horta xuquuqdooda ka soo bax markaa ka gadaala sadaqalabax iyo meelo eeg eeg iyo arrimo kale kafakarkoodu ku egyahay haddaad muslim tahay xadiidka isagaa muslim baa soo saaray waxaad alle darti u bixida si cad waatuu nabigu ku yidhi xal xataa waxaan haweenka afka u gelinaba allah ka dhiga ajir baa lagaa siinaya xadiidkii dheeraa oo markau yani dardaarmayey oo nabiga sala allahu alay wasalam kula hadla u ahaa waxuu rasuulku yidhi idaa anfaqa arajulu calaa ahlihi nafaqa wa huwa yaxtasibuha kaana lahu sadaqa ninku hadduu aweenkiisa nafaqeeyo asagoo alle darti iyo ikhlaas ula jeeda sadaqay u ahaanaysaa bukhaari iyo muslim iyo nasaa-i tirmidi iyo nasaa-i baa qoray war muslimiinow rabbigii ka cabsada oo xaqa ilaaliya oo ehelka ha uga bakiilinina xoolahan ayaan lagu israafin axadka bakiilka ah alla aad buu uga dayriyey muslimiintana markii laga sheekeynayay cibaaduraxmaan waxau yidhi waaladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wa kaana bayna dalika qawaama halkaa waxaad ka garatay axadka israafay ama ku bakiilee ku cililiyey cibaaduraxmaan inaan lagu daraynin waxauna rasuulku xadiid muslim ku sugan ku yidhi kafaa bilmari isma an yudayica man yaquud qofka waxaa dembi ugu filan qofka uu nafaqadiisa mas-uulka ka yahay inuu nafaqadiisa layaco oo isagoo heli kara ou ka layaco ou uga cayaaro ou cadaawo iyo waxaan loo baahnayn u sameeyo wa rabbi ka cabsada oo diinta ilaaliya oo ilmihiinna haddaad u shaqaysaan ood u sacayidaan ajir baa la idin qorayaa oo qofka muslimka markau wax bixiyo ilmihiisa iyo haweenkiisa iyo ehelkiisa iyo muslimiin wax uu heli kara ou nafaqeeyo malaa'igtu waxay tihi allah yow kii wax bixiya beddelsi kii ku bakiilana ilaah katalka ayay odhanayaan sawj bakiila waa la guursan karaa oo hinda hinda yani gabadha la yidhaha hinda oo ahayd imraatu yani imra'atu abi sufyaan rasuulka waxay ku tiri yaa rasuul allah abaa sufyaan waa rajul shaxiixa oo bakiila oo aan wax badan isiinayn oo aniga iyo ilmaheena nagu filan ka warran haddaan ka qaadano khudii maa yakfiiki wa waladiki bimacruuf oo yidhi adiga iyo ilmahaada wax idinku filan ka qaata adoo macruuf uga qaadanayo oon ku xadgudbaynin xadiid bukhaari ku sugaayey kayrkii ayuu nabigu sidaa ku yidhi ninka bakiilkaa saasay gabadha muslimadda ula dhaqmaysaa ayadoo u dulqaadanaysa muslimiinta guurka ku dadaala oo rabbigiinka baqda oo alle awlaad wanaagsan weydiista oo ilmihiinna hadday dhashaan tarbiyeeya oo biriga waalidka iyo khayraadka bara halkan munaasib in tarbiyadii ilmaha laga hadlo laakiin mawdu- mawduucaas bacdamaa aan gaar uga hadlay uma baahna hadda inaan isaga soo dhex geliyo ee rabbi ha laga baqo oo si wanaagsan awlaadda ha loogu dadaalo gabar iyo wiil wixii alla ku siiyana raalli ku noqo rabbigaana weydiisa ilmaha inuu ku hagaajiyo ilmuhu markay ku dhashaan af bilaabayaanna tawxiidka ku arabi sow rasuulku cabdullaahi ibnu cabbaas u yidhi rabbiga ilaali waa ku ilaalinayaahe rabbigaa ilaali alla micigaagu noqonayaa markaad su-aalanaysid alla su-aalo markaad magangelaysid alla magangel makhluuqu inaysan waxna kuu kordhi karin waxna kaa qaadi karin ogaaw sidaas ayuu ku barbaariyey sala allahu calayh wasalam axadaa naxariisan looma naxariisto awlaadda u naxariista markay dhig- dhashaan dhegta midig uga aadaama u waqlala inay waalidka u baarinimo falaan bara salaada ku barbaariya soonka ku tadriibiya khayraadka sidaa ugu dadaala oo dad islaama muslimiinta u noqdo rabbi ka cabsada sidaas ayaa la iska doonayaa meelaha aan tarbiyada uga sheekeeyey tarbiyat lawlaad fi lislaam iyo waajib laabaa naxwa alabnaa axaadiista ka waran baa yani sharaa'idka ka waramaya oo muxaadarooyinkaa ha dhagaysto qofkii raba tarbiyada marka allaha laga baqo subxaanahu wa tacaala rasuulku wuxuu aada uga digay dumarka fidnadooda wuxuuna sheegay in dumarka la doonayo xaqa in lagu ilaaliyo aniga gadaalkayna ragga ugama tegin bawdi fidno uga daran yacni dumarka oo inta diinta ka baxa ayaguna ay ku adeecaan ay ku raacaan adduunkan khaliif baa nala kaga dhigay allana wuu eegayaa sida aan yeelno ee adduunka ka cabsada ayuu rasuulku yidhi dumarkana ka cabsada markuu mawduuc noocaasa ka sheekaynayey muslimiintow rabbigiin ka cabsada oo dumarkaw rabbigiin ka cabsado ragga ha ugu yeerinina macaasi iyo wax daran wa raggow adinkuna rabbigiin ka cabsada oo ha ku raacinina dumarka balaayada iyo diin la-aanta adduunyada jacaylkeeda waxaa la ysugu siineeyey waxa weeyaan dumarka dahabka iyo fidada fardaha la calaameeyey gawaarida ayaa maanta bedelaye xoolaha la dhaqanayo beerta iyo wixii lamid ah axad walbow isilaali oo qurun iyo zino iyo xumaan iyo fuxshi oo dhan iska ilaali rasuulka marka la weydiiyey sala allahu calayh wasalam jannada waxa lagu galo wax ugu badan wuxuu yidhi waa taqwa allahi wa xusna alkhuluq rabbi oo laga cabsado iyo dabci wanaagsan oo dadka lagula dhaqmo ayaa wax jannada lagu galo u badan ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam waxa naarta lagu galo waxa ugu badan buu yidhi markii la weydiiyey alfamu waalfarju axad walbow afkaaga iska ilaali farjigaagana ka ilaali zine iyo meel alla ka xarima inaad geysid wa rabbi ka cabsada waraa fidnoobinina war diinta ha ka weecanina rabbiyow ha naga bedel qaadanin xagga dadkan dadkiisana naga dhig taqwo iyo wanaagna nagu arso war hala dadaalo xadiidkaa tirmidi iyo keyrkii sanad xasan ayay ku qoreen axadkii carabkiisa shartiisa laga dhowro iyo farjigiisa shartiisa oo aan sine iyo qalad ka dhicin jannada allow gelayaa siduu nabigu caddeeyey sala allahu calayh wasalam rasuulka markuu ducaysanayo waxaa ducadiisa ka mid ahaan jiray allahuma inii acuudu bika min shari samcii wa min shari basarii wa min shari lisaanii wa min shari qalbii wa min shari maniyii allah iyo waxaan kaa magangelayaa dhegahayga shartooda inaan balaayo ku dhagaysto indhahayga shartooda inaan balaayo ku eegto carabkayga shartiisa inaan balaayo uga hadlo qalbigayga shartiisa inaan xumaan uga fekero iyo manidayda sharteeda maniyii markau leeyahay farjiga ula jeedaa farjigayga shartiisa abu daawuud iyo xaakim ayaa sana saxiixa ku soo saaray wa rabbi ha laga boqo oo xaqa ha la ilaaliyo oo muslimiintaw dadaala oo iska ilaaliya xaaraanta iyo xaqa waxaa ka soo horjeeda oo idil waxaa aada laysaga digayaa khalwada ragga iyo dumarku ay isla galaan nin iyo naag oo kali ah meel ay isku hawaysan karaan oo rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi laa yabiisanna rajulun cinda imra'atin tayiba ilaa an yakuuna naakixan aw daa maxram waa haween oo dhan yaa nin ku ag baryin haweeney ousan la baryin ousan hayn mid qaba ama mid maxramkeed u saaxiiba rabbi ha laga baqo oo khalwada xadgudubkeeda ha la joojiyo xadiidkaa muslim baa soo saaray rasuulku wuxuu yidhi laa yakhluwanna rajulun biimra'a ilaa kaana saalisuhumaa ashaydaan nin iyo haween iskulama khaalin noqdaan meel ay labadoodu infiraad ku yihiin oo isku hawaysan karaan halkan hadday ku wada hadlayaan oo dadku u jeedaan laakiin warkooda aan la maqlayn oo aysan labadan meesha wax uga suuro gelin khalwo ma noqonayso shaydaan baa saddex ku noqonaya u yidhi sala allahu calay wasalam tirmidi baa sanad xasana ku qoray haweentu suurad shaydaan bay kula soo gaabilin mid shayddaanna way kaaga daba jeedin buu nabigu yidhi macnaha shayddaankaa kuu qurxinaya ku jeclaysiinaya balaayow ku tusinaya wax aadan ku fakerayn ayuu ku faker kugu odhanaya sida xadiid muslim kusaban caddaynayo marka muslimiintu ha is ilaaliyeen rabbigood ha ka baqeen diinta islaamkana siday taha loogu socdo rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau reebay inay haweentu ninkeeda u sifaydo naag islaameed ee u markaa ku xadgudbo laa tubaashir ilmar'atu almara fatancataha lizawjiha kaanahu yanduru ilayha buu yidhi sala allahu alay wasalam haweenayaysan hawaan kale jirkeeda la baashirin baashiridda waa iyadoon waxba kala xigin oy ninkeeda u sifaydo sidii asagoo arkay oo kale haddaad ugu sifaydo sidii asagoo u jeeda waxaa laga yaabaa inuu shaydaan inta ka qaalib noqdo ama uusan mid khayr lahayn ee uu inta ordo oo naagtaas ayadaa ku dhaco adigana uu kaa dhaqaaqo markaa layska ilaaliyo axmed iyo rijaasha sunanka ayaa qoray bukhaarina wou soo saaray rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala oo dumarku ha digtoonaadeen gabadha muslimadda oo cafiifadda ah waxaa laga doonayaa inaysan dumarka quruxdooda ka sheekay nin guursanayaa markuu inanta wax ka weydiiyo xaalaadkeeda waa uga warrami kartaa laakiin si kale xadgudub in loo sameeyo oo laysaga sheekeeyo oo waxyaalaha gabal la cabiro arrinkaa asagaa lama ogolee addoommo ilaahay noqda oo diintaan ilaahay u shaqeeya oo xagu sawyahay ugu socda waxaa laga doonayaa ninka muslimkaa haweentiisa inuu dhowro safar xaaraanana uusan u ogolaanin wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam laa yaxillu liimra'atin tu'minu billahi walyawmi alaakhir an tusaafira safaran yakunu talaatata ayaamin fasaacida ilaa wa maca abuuha aw akhuuha aw zawjuha aw ibnuha aw duu maxram inan rumaysay allah iyo maalinta aakhirada gabar rumaysay ama ha yaraatay ama ha weynaatay haweenba ah uma bannaana inay safarto safar saddex maalmood iyo wax ka badan iyo wax ka yar maxaa yeelay riwaayaha gabal habeen iyo maalinsheeda kuwana maalin kuwana maalin gelikeed ilaa inuu micigeeda aabbeed yahay walaalkeed ama ninkeeda ama wiilkeed ama qof oo maxramu saaxiiba bukhaari iyo muslim baa qoray safarka inanta ay iska safarto bilaa maxramka waa la diiday war gabdhaha muslimaadka socdaalka bilaa macnaha joojiya war rabbigiin ka cabsada war nimanka muslimaan muslimiinta ahow rag yacni dumarkaa qabtaan iyo gabdhaha walaalihiina ka ilaaliya arrinka ka oo maxram u noqda oo wanaajiya oo alla ka cabsada oo ilaaliya gabadha waa in la dhowraa siyaano lagu sameeyaa laga ilaaliyaa qaladaadka kan laga celiyaa waxa kan socdaalka la yidhaahdo lama ogoloo dhib badan buu keenayaa war diinta islaamka maa ku socotaan oo macaasida joojidaan sawdad muslimiina ma tihidin midda kale waxaa la doonayaa ragga iyo dumarku labaduba inay indhaha ilaaliyaan waayo alla wuxuu ku yidhi qul lilmu'miniina yaqudu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum ragga ku ilaah indhahayna laaba ha laabeene farjigiinana ilaaliya ku dheh gabdhahana sidaasoo kale ku dheh yani lilmu'minaat yaqduuna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha kulligood indhaha inay laabaan baa la amray oo lays ilaaliyo indhaha zinadoodu waa eegmada laysaga raaxayso carabka zinadiisa waa in lagu hadlo nafta zinadeeda waa inay tamaniyo farjigu ama waa u rumeeyaa ama waa ku beeniyaa marka ha lays ilaaliyo wixii sina lagu gaarayo oo qalad ka imaanayo ha layska ilaaliyo xaggana ha lagu socdo diinta dadkeedana ha la noqdo ninka muslimkaa waxaa la doonayaa inuu xaqa dhabu ilaaliyo rasuulka saraaco mabsuufaa ayuu ku hadla mar wuxuu yidhi idaa ra'aa axadukum imra'atan fawaqacat fii qalbih falyacmid ilaa imra'atihi falyuwaaqicaa faina dalika yaruddu maa fii qalbih axadkiin hadduu haweenay arko oy qalbigiisa ku dhacdo quruxda haweenta oo haweentii ay qalbigiisa ku dhacdo ha u laabto haweentiisa ha jameeco wax alla wixii qalbigiisa ku soo dhacay jamaaca iyo istimtaaca haweentiisa ayaa ka baabi'inaysa oo ilaahay baa saas ku ilaalinaya marka wanaaggaas waxaa helaya ninkii sawjo qaba ninka kalaana rabbiga ha u laabto yaan la samaynin intii isha lala raaco taal qabsid u tag jamaac wax walba ayadaa kaa suulin maxaa yeelay farjiga haweenku waa isku baahigoyn waana isla mid caddaan iyo madowna waxba laysma dheera xadiidkaa muslim baa qoray waxaa waajiba inanta muslimadda ninkeedu hadduu u yeedho inay si degdega u ajiibto markuu jinsiga iyo wax u baahan yahay ka dalbado rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنة الملائكة حتى تصبح نمكو هدوها وانتي سفراشك ويرتو ويسا اتقين اي او بريو اساقو او عريسا ملائكة الله لعنة ليسا الى اللقوة بريسان اي معنى الى او كرة لنغول يويان بغاري مسلم ابو داود النساء وصوصارك إذا انتوا إلي منك إذا رالي قريسا وأجيسك مركو كدل بلو دك دك وأجيبتا عذر لو عذر وكره وهدو سنجرين صوم واجب ورمضان أي صومان تاي وأمالي وكدل بلو ويدي ليسا أيضا حي قرطو جناح كدل بلو ويدي ليسا وأتبعان ومضى كعكرتها دقواني وي رسولك صلى الله عليه وسلم وحويل إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كان على ظهر قصر ninku hadduu haweentiisa firaash ugu yeerto macnaha jameec ha ajiibto haba saaraato koora dushood calaa dahri qasab waxaa laga wadaa calaa dahri jamal ayadoo rasi saaran oo socdaal ku jirta baa noqotee hadduu jameec ka dalbado waa inay ajiibto bazaar baa ku soo saaray sanad saxiixa haween alla haweentii ninkeedu u yeerto ayadoo jika muufada dhex joogtaba ha noqotee ha ajiibtou nabigu yidhi hadday ajiibi weydana rabbiga عليه وسلم وهو أمر كبه يسوجد إلي منك إذا أجيبته هدي أجيب ويسان دباتوين بلن أي إلا كل ميسا وحدين توقع عذرتي هدي السنجرين خطر أيا وحي كسو انتهي إن أي منك ساحيبدي أما قرابدي هو أنت إساقصه وقلان أيضا وخلوه رسولكنا وكدقي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء يوير أذنك إيا قليتان كقبر كليا ليس قلو أيان إذنك قدقيا دماشيك كورا منك قرابديسة وابقيريو أساقا أقدرا بوير بغاري يا مسلم باسو ساري هذا ربي هلا قبضه ودين تيسلام كهلا إلى عليه وهذا مرك مسلمات كاللو قد جيا تبرجك يسين ذوذ إلى موجيان إلى قروح ذوذ بناك صادقان إلى الحجاب كإسلامك كتجان الله سبحانه وتعالى وحويري يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جنابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين warnabiyo waxaad ku tiraa haweenkaaga iyo gabdhahaada iyo haweenka mu'miniinta dushiina ku dushiina ku raarciya jalaabiib kaas ayaa u dhow in laydin garto oon laydin dhimin waa in lagala hadlaa inay jalaabiib xirtaan oy jirka qariyaan oy siinadooda ilaaliyaan oy macaasida ka tagaan alla wuxuu yidhi walaa yubdiina ziinatahunna ilaa libucuulatihinna ilaa aakhiraha siinadii yaysan u muujinin dumarku siinadooda ilaa nimankooda aabbayaalkooda iyo dadkaas maahane xijaabka meelihiisa ayaan mawduuca uga warranay waxaa laga doonayaa dumarka muslimaadka ah inay xijaabka ku dadaalaan oy xaqa sidau yahay u ilaaliyaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam asmaa bintu abi bakar ayuu ku arkay dhar jilicsan wou ka jeestay wuxuuna ku yidhi asmoy inaanu hadday gaarto waktiga xaydka ma habboona in laga arko wejiga iyo labada calaacalood meel aan ahayn xadiidkaas duruq ayaa u sugan gabalkeed gabalka kala xoojinayo darajadu xasan ku soo gaarayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau ka sheekeeyey inay jiri doonaan dumar akhrusamaan imaan doona oo kaasiyaad oo labisan caariyaadoo oo qaaqaawan naxariista alle ka qaawan jirkooda gabal muujinaya daacada alle ka qaawan oo diinta aada uga durugsan daacada alle ka iilan dadkana iilaya madaxyaalkoodana la moodo geela geel cajamkaa oo kurusyada leh kurusyadiisoo kale jannada alle gelin maayaan carabteedana helin maayaan jannada carabteedana shan boqol oo sano meel loo socdo ayaa laga helaa ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam waxaa la doonayaa inay dumarku rabbi ka cabsadaan oy xaqa sidau yahay u ilaaliyaan mawduucaasna waa mawduuc xijaabka ku saabsan oo meesha naga soo galay intaas ayaanu uga gudbi doonaa haddii rabbi qadaro waxaa haweenka laga reebay rijaasha inay isku shabahaan rijaashana inay dumarka isku shabahaan baa laga reebay oo ay tabaniyaan dumarku waxa ragga oo kale dhaan rag maa noqono rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau yidhi laysa mina man tashabaha birijaali min annisa ولا من تشبه بالنساء من الرجال نغمد معها أحد كي رجع كمدا دمر كيسكو شبها إيا أحد كي دمر كمدا أو رجع يسكو شبها حديث أبو داود أي سنة صحيحة كوري مركع الله الله قبضه سبحانه وتعالى rasuulku waa lacnaday ninka labisa labiska dumarka waana lacnaday haweenta labisata yani labiska ragga wuxuuna sheegay rasuulku inaysan jannada gelayn saddex qofood allana uusan naxariis ku egayn maalinta qiyaamada ninka waalidkiisa caasiyey iyo haweenta ragga isku ekaysiida iyo axadka dayuuska oo haweenkiisa iyo ilmihiisa iyo ehelkiisa xaaraan iyo xumaan ku fiirsada waxaa laga doonayaa dumarka inay khariisada ilaaliyaan oo alla sidau u yidhi ay ugu socdaan inaysan lugahooda dhulka ku dhifan walaa yadribna biarjulihinna liyuclama maa yukfiina min ziinatihinna waa la yidhi yay ku dhifanin gabdhuhu lugahooda dhulka si loo ogaado ahaa waxay qarinayaan oo ziinada ah qaradaar haddou dhacana watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun buu alla yidhi mu'miniinow adinkoo idil rabbi u laabta oo u tooba keena waxaad xaqiiqa ku tihiin inaad liibaanaysaane ood khayr badan la kulmaysaane haween alla haweentii cabdir isku soo shubta oo ragga soo marta say carabteeda u helaan waa zaaniya il walbo eegtaana waa zaaniya haddaba muslimiintow dadaala rabbigiin ka cabsada dulligaas iyo qurunka ka durgan xagga ilaaliya waxaa dumarka muslimiaadka laga doonayaa inay dadka xaqa ku socdo noqdaan waxaa nala ka nahiyey gaalada in laysku shabaho alla subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun allah subxaanahu wa tacaala waxau ka soo hadlay fastaqiima ayuu yidhi isagoo la khidaabaya muuse iyo haaruun markastou alla u soo wada wuxuu ku yidhi walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun ha raacinina kuwii waddadooda aan waxba garanaynin waxaa la doonayaa gaalada mujrimiinta munaafiqiinta mulxidiinta shayaadiinto idil dariiqooda inaan la marin inaan lagu dayanin inaan la ammaanin inaan qiimo iyo wanaag inay leeyihiin loo garanin inaan dadkaas waxba lala wadaagin khayr darradoodana in la arko rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa waytabi kayra sabiili lmu'miniin nuwallihi maa tawallaa wanuslihi jahannam axad walbee rasuulka la dhinacsamay oo hanuunku marka u caddaada ka gadaa rasuulka khilaafay oo dariiqa muslimiinta mid aan ahayn maray waxa uu doonaya dulliga ayaa la tawallisiin waxauna geli doonaa naarta jahanabo la yidhaah yuhuud iyo nasaarana raalli kaa noqon mayso ilaa ay caqiidadaada ku cayaaraan akhlaaqdaada ku cayaaraan dhaqanka usrada ay kaaga cayaaraan mucaamalka beeca ay kaaga cayaaraan weligaa nimankaa khilaaf oo kitaabka iyo sunnada qof walbow ilaali oo rabbigiin ka cabsada muslimiinow oo xaqan ha ka been sheeginina man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum axadkii qolo isku shabbaha ayago oonbow ka mid yahay wargaalada ha isu ekaysiinina wargaalada ha raacinina war dulliga dadkiisa ha noqonina war dad yow dad xaqa ku socda noqda oo diinta islaamka meel aan ahayn aan mar meel aan ahayn ha weecanina diinta islaamka meeshay marta la mara macnaha oo kitaabka ilaahay ka dambeeya waxaa aad loo ammaanay cafiifnimada oo qofku sinada ka dhowrsanaado rasuulka sala allahu calayhi wasalam markuu ka sheekeeyey hooska jannada harsashadeeda carshiga la harsanayo wuxuu yidhi sabcatu yudilluhum allahu fii dillih yowma laa dilla ilaa dillah toddoba qofood ayaa harsanaysa carshiga alle hooskiisa maalin aan hoos jirin hooskaa maahane markuu toddobada soo tiriyey nabigu waxau ku soo daray rajulun dacadu imra'atun daatu mansabin wa jamaal fa qaala innii akhaafu allah rabba alcaalamiin nin ay haweene u yeeratay qurux iyo qabiil u saaxiiba ee yidhi anigu rabbi baan ka cabsanayaa waxa kanna ma yeelayo iyo haween ayadana uu nin u yeertay sidaa oo kale labaduba way soo wada gelayaan axadkaasu carshiga allah wax ka harsanaya rabbi baa u gargaaraya muslimiintow zinada iyo qurunka iyo diin la-aanta ka durga rasuulkuna wuxuu sheegay sala allahu calayh wasalam ishii soo jeeday iyadoo dadka islaamkaa waardiyeynaysa iyo ishii ilaahay dartii u oyday iyo ishii xaaraanta laga ilaaliyey saddexdaasuba inaysan naarta aan la arkaynin saddexdaa qolo waa qofkii ilaahay diintiisa inuu difaaco u soo jeeday iyo cabsi alle kii la ilimeeyey iyo kii indhihiisa xaaraanta ka laabay naarta geli maayaan xadiid macnaha tusinaya dabaraani ayaa sanad wanaagsan ku qoray muslimiinow haddaad ogtihiin xaqiiqadu waxay tahay dariiqyada ayaad mari lahaydeen adinkoo rabbi ka gargaar dalbaya sariirana kuma raaxaysateen sidau rasuulku caddeeyey sala allahu calayh wasalam waatou yidhi wallahi law aclamu law taclamuuna ma aclam la daxigtum qaliilan wala bakaytum kasiira rabbi baan ku dhaartay intaan ogay haddaad ogaan lahaydeen wain yar ayaad qosli lahaydeen wax badanna waad ooyi lahaydeen ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam qaylo iyo baroor bay arrintiinu noqon lahayd war muslimiintow dulliga iyo xumaatada ka durga war rabbi yaan loo shariig yeelin muslimiinta yaan gardarro lagu dilin zine iyo xaaraan yaan lala imaanin ribo yaan la cunin rabbi yaan la caasinin waalidka yaan la dhibin oo la caasinin muslimiinta yaan la goynin deriska yaan la xumaynin hadal maalaa yacniya iyo lagu yaan lagu hadlin markhaati beena yaan la furin meelaha turubka iyo dubladda lagu cayaara iyo banooy banooniga yaan laga qaybgelin dadka islaamka yaan been loo sheegin yaan la xamanin yaan lagu xadgudbin guryaha islaamka yaan la isku dirin dadka ku nool oo aan la dunduminin ha laga shaqeeyo sidii guryaha loo hagaajin lahaa oo loo dhisin lahaa oo guurka guri guur islaamiya looga dhigin lahaa muslimiintow rabbi ka cabsado wanaagga ku dadaala war wanaagga ku dadaala waa arrin adinka idiin roone war yaan xaqa la gara marin war yaan xaaraan lala imaanin war dadka jannada galaa way liibaanaan sow jannada inaad u shaqaysataan ma rabtaan war ragga iyo dumarka muslimiinta ahow u soo firxada tawbada u soo degdega xagga alleh fafiruu ila allah innii lakum minhu nadiiru mubiin ayuu alla yidhi war kulligii soo carara xagga alla u soo carara alla u tooba keena subxaanahu wa tacaala oo diinta islaamka kaalaya ilaaliya tawbada dadka la yimaada aad iyo aad bay u darajoobaan rabbina tawbada waa jecel yahay ee tooba keena koobay yacni galaaska dembigaa ood cabteen iska daadiya galaas tawbaha hadda shubta khayraadka soo qaabila amaalmarintiinnu waa janno oo aan ilu arkin oo aan dhegu maqlin oo aan qalbi bani aadam ku dhibcin baabka tawbadu waa maftuux daa'iman lama xirayo ilaah laga gaarayo waqtiga xayaatada lagaa qaadayo ama ay qorraxdu meeshay u dhacdo ka soo baxaydo qiyaamada calaamooyinkaas la gaarayo intaysan kuwa arrimahaasu kugu imaan u degdeg tawbada oo rabbigaa ka baq subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta ah masayr wax la yidhaah ayaa jira oo ilaahay ku dabeeceeyo oo diintana ka mid ah laakiin waa in kayrada iyo masayrku wax xaqa noqdaan wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam ina allaha yaqaaru waalmu'minu yaqaar wa kayratu llahi an ya'tiya almu'minu maa xarama allah allah waa qayroodaa qofka mu'minkaana waa qayroodaa oo waa ka xumaado xumaatada kayrada ilaahay waxa weeyaan inuu qofka mu'minkaa la yimaado wax alla ka xarimay rabbi wuxuu kaga kaa xarimay hadduu kugu arko waa ka qayroonayaa mana uu jeclaanayo waana uu ka caroonayaa rabbi subxaanahu wa tacaala kayrada alle sidaa weeye marka allaha waa qayroodaa mu'minkuna waa qayroodaa oo reerkiisa iyo dadkiisa qaladaad uma ogola xadiidka bukhaari iyo nisaa'i baa soo saaray kayrada noocaasa sharcigu waa ogol yahay axad alla ka qayro badan ma jirow nabigu yidhi sala allahu calay wasalam sidaa darteed alla fawaaxishta waa xarimay waxa muuqanaya iyo waxa qarsoon qof axad alla ka ammaan jecelna ma jiro sidaa darteed alla subxaanahu wa tacaala nafsadiisa asaga ammaanay marka rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala oo diinta islaamka ha la ilaaliyo oo kayrada laguu sheegayo waa inaan dadka xumaan looga loogu dulqaadan oon lagu arkin macnaha oo laga waaniyo o laga qabto kayrada aan la ogolayn rasuulka ayaa ka hadlay sala allahu caleyh wasalam ina min alkiirati maa yuxibu allah wa minha maa yubgidu llah buu yidhi masayrka waxaa ka mida iyo gayrada iyo qofkoo ehelkiisa u carooda wax alla jecel yahay iyo wax uusan alla jeclayn fa ama alkiiratu alatii yuxibuhu allah kiirada uu alla jecel yahay waa falkiiratu fi riiba inaad wax laga shakiyo oo rasmiya ka qayrooto ood wax ay aragto laga shaki karo alla ila la taaban karo kayradaas waa lagu ogolyahay ama alkiira allati yubqidahu allah falqiiratu fii kayri riiba qiirada ou rabbi ka caroonayo waa qiiro qofku wax aan meesha oolin ou ka qayroodo hoostiisuu ka didayaa wuxuu yahay malahan lama baahna wax la taaban karo oo run ah markuu qofka hayo waa inuu qayroodaa kana caroodaa kana xumaadaa laakiin inuu hooskiisa ka dido hayrana ou sheegto islaamna awaanahay ou yidhaahdo ma ahan arrinka noocaasa rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala dumarku way qayroodaan haddii lala guursado arrimo badan baa ka yimaada qisooyinkii caaisha iyo xabsa markaad akrisana cajaa'ib aad u fara badan ayaad la kulmaysaa xagga masayrka laakiin waxay ahaan jireen haddana dad diinta islaamka ku sugan oo ilaaliya oo mar kasta yacni inkastooy qayroodaan xaqa kama tegi jirin waxaa kaloo la doonayaa qofka markay mushkiladu soo wajahdo waa inuu ta'ani iyo xasil iyo deganaan iyo kafiirsi arrinta la yimaado degdega waa inuu iska ilaaliyo ninka hadduu haweenta u qabo oo muslimadda ah waxyaala ku arko qaladaad ah waa inuu ta'ani sameeyo waa inuu waaniyo waa inuu tartiibsado wax uu ka shakiyo hadduu arko waa inuu shaki baxsado bal meesha aad u eego waxay arrintu tahay inuu seef horay ula boodo ma aha oo uu yidhaah mujarad wax ii muuqdeen waxbaan dilayaa oo inantii oo walaalkeed la dhashay la joogay oo u arko inuu nin islaameed baalka uga dilow dilo sidaas ayadaa ayaa suuragala in wax la hubsado oo mushkulaadka deganaan lagu xalliyo oo guryaha khilaafaadkooda la ilaaliyo oo laysu dulqaato oo raabidada isku xiraanta ah oo islaamnimada iyo guurka xalaalkaa la dhowro ayaa loo baahan yahay degdega iyo anaf anafta qaarkeedna waa in layska ilaaliyo looma baahna waxyaalaha gabal oo lagu degdegayo oo ay dadku isleeyihiin waxbaad ku hagaajinaysaan rabbi ha laga boqo xaqa ha la ilaaliyo oo diinta islaamkaa lagu socdo inanta markii nushuusnimo lagu helo wixii la samayn lahaa rabbi baana baray subxaanahu wa tacaala waxau alla yidhi wallatii takhaafuuna nushuusahun faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajic wadribuuhun haddaad yani dumarka uga cabsataan naashisnimo oo aad ku aragtaan ilaa caadada dumarka waa laga helaa arrinkaasa waaniya rabbi wacdigiisa iyo waciidkiisa xasuusiya xuquuqda uu ninkeedu ku leeyahay waa inuu xusuusiyaa rabbi cadaabkiisa waa inuu garansiiyaa saasanu kuguma habboono waa inuu ku yidhaah markaa ka gadaal hadday hagaag weydo jiifka uga hajilow alla yidhi markaa ka gadaal garaaca garaacidda la sheegayaa waa shay kayru mubarax ah oo aan jidhka bararinayn oo gacanta loo humaajiyo ama marada darifteeda lagu dhiftee la yidhaah adoo qof weyn oo mas-uulah oo sawjadan oo la qaba ah waxaad mutaysatay in lagu dilo laguu garaaco sida addoommada qiimo daradaada alla markaas wuxuu yidhi fain adacnakum falaa tabquu calayhina sabiila ina allaha kaana caliyan kabiira hadday idin addeecaan oy wax idinka maqlaan oy xaqiina idin siiyaan ha dalbinina dariiq aad dushooda ku xujaysataan ha godgodinina daldalool ha u raadinina ceeba ha u doondooninina alla wuxuu ahaaday subxaanahu wa tacaala haddana yahay ahaana doonaa alla sarreeyo subxaanahu wa tacaala oo awoodiisu ay weyn tahay marka ha ku xadgudbinina ha dhibinina waxaad yeelaysaan dhibaato yaan loo geysanin oo hadday inantii wanaagsanaato waadigii sidaa yeeli jiray yaan la soo xasuusinin qalataadkii hore u dhacay yaana la raadinin meelo daldaloolla ah ninka anaaniyada badan leh oo dumarka qodqoda oo isku daya inuu imtixaano oo isku daya wax walba inuu tijaabiyo oo isku daya inuu ceeb walba ka daba tago waa ka shallaayaa sawjadana lama noolaado cadaawad daa'ima ayaguna alla labadooda dhex dhiga maxaa yeelay dhaqanka islaamkuba sidaa ma aha rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi alaa wastawsuu binnisaai khayra war dumarka wanaag u dardaarma war khayr u sheega war waaniya war islaax ka shaqeeya fa innamaa hunna cawaanin cindakum agtiinna kuwa asiiraada oo la qafaalay ku yihiin reerkoodiiyay ka soo tageen iskama tegi karaan waa asiiraad laysa tamlikuuna minhunna shay-an kayra daalik istimtaac iyo inay gurga idiin joogaan oy idinka amar qaataan oy rabbatulbayt noqdaan waxaan ahayn ka hanuunaysaan intaasaad ku leeyihiin si kalena uguma xadgudi kartaan gurgaas inay idiin joogaan oo idinka amar dambeeyaan oy gurga maamulaan ayaa lagu ogyahay ilaa an ya'tiina bifaaxishatin mubayana xumaan cad inay la yimaadiin maahan xumaan cad hadday la yimaadiin faaxishadu waa bacdu dunuubi qabiixa ee zina ma ahan zina maaha hadday arrintiisinata waa isbedeli ee waa dembi xun hadday la timaado fa in facalna hadday sameeyeen dembiga xun fahjiruuhunna fi lmadaajic jiifka uga haajira wadribuuhunna darban kayra mubarix ma ujeedaa yacni garaaca garaa'ib aan jirkeeda saamaynay oo aan dhib u geysanayn laftay qaadaba inaad jabiyisa ma aha gacantoo loo baaciyayo ayadoo la yidhaha in lagu garaacada istahishaa qof weyn oo lagu yidhi oo in la garaaca loo diyaargara waaba dilan tahay hadday caqli leedahay fa in adacnakum falaa tabquu calayhina sabiila hadday idin addeecaan dariiq aad ku xujaysataan ood ku dhibtaan ha dalbinina rasuulka sala allahu calayh wasalam aad ayuu u dhaleeceeyey rijaasha oo wuxuu ku yidhi axadkiin haweentiisa ma dilayaa sida addoommada loo dilo oo kale miyuu u dilayaa maalinta aakhirkeedana ma jameecayaa arrinka noocaasa iska joojiya ayuu yidhi war haweentaadii inta garaacday oo fiidka hore la garaacdo miyaad haddana xilinka dambe sariirta ugu tegaysaa usbuucan waa dilayaa labtayga haddau jebinayaa dhakhtar buu geynayaa usbuuca dambena waa naagaysanayaa war waxaasuma sharci iyo wanaagba rasuulku aad bau ragga ugu dhaleeceeyay qadiyadaas muslimiintow rabbigiin ka cabsada oo xagga ilaaliya oo islaaxa diintu say u sheegtay u fuliya oo allaha laga baqo subxaana wa tacaala inantu markay ka baqato ninkeedu inuu yani ku sameeyo kasii jeesasho ee ow furo hadday islaax samaydo tidhaahdo iska kay hayso xaqana waan kaa cafiyey waa bannaan tahay waatoo alla yidhi wain imra'atun khaafat min bacliha nushuusan aw icraada falaa junaha calayhima an yuslixa baynahuma sulxa waasulxu khayr haweene hadday sawjkeeda naashisnimo uga baqato oo xaggeeda ku gabootalo ama jeesasho wayada dhammo iska furo korkeeda dembi kama aha haddii ay korkooda dembi kama aha ninkay haweentaba hadday gooynkooda sulx iyo islaax samaystaan in ay kala tagaanna sulxa ayaa ka khayr badan bou alla yidhi subxaana wa tacaala oy waxoon ku heshiiyaan oy tira warniyow rabbigaa ka cabso oo furiinka iska day oo hayfurin oo xadgudubkaan iska day xaqaan ku walay anaa cafiyey laakiin gurgeenna ha noo dhisnaado sidaa oo kale hadday tidhaahdo oy ayadu sidaa soo jeediso inay ku heshiiyaan dhibaata dushooda kama aha waa markay naajisnimo ka badato wax walba say diintu u xalliyay bal u jeeda xaqu sidoo wax walba noogu sheegay arka taxkiim baa la doonayaa marka shaqaaq dhaco alla wuxuu yidhi wain kiftum shaqaaqa baynihimaa fabcatuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yuriidaa islaaxan yuwafiq illahu baynahumaa ina allaha kaana caliiman khabiira haddii ninkay haweenta shaqaaq baynkooda looga boqo oo wixii dami waayaan saara xaakim nin wanaagsan oo ninka ehelkiisa ka mid a iyo nin wanaagsan oo gabadha ehelkeeda ka mid ah markaa ka gadaal hadday islaax doonayaan rabbi baa waafajinaya wanaagga allana wuxuu ahaaday waxa qalbiga ku jira alla ku cilmiloo baatinka garanaya oo kuwa islaaxa wada iyo kuwa isqabaa hadday wanaag jecel yihiin rabbi wanaagga waa gaarsiinaya iyo waxay maslaxadu tahay laakiin xakamayn ha la saaro oo mukhtalifayn ah oo labaduba laba hagaagsan oo mutadayiniina oo diin leh oo gurga inuu dhismaa jecel waa inay noqdaan haddii xataa ehelkii la waayo yani laba qofood oo qofba uu qof aad ugu kalsoon yahay oo islaamnimadooda iyo diintooda laysku hubo waa in la saaraa arrinta waa inay cilaajiyaan waa in laga shaqeeyaa bal xaqu meeshau gaarsiiya u fiirso intaa waxaa laga xararayaa furrin in lagu degdego ninka iyo haweenta axad kastoo ka mida xukunka alle haddii loogu yeedho waxaa laga rabaa awalan inuu qof walbaa yidhaah samicnaa wa adacnaa waxaa kaloo laga rabaa inuu yidhaah samcan wa daaca maqalnay oo waan waan addeecay waan ajiibay waan isdhiibay xukunka alle marka loogu yeedho mid kastoo labadooda ka mid ah waa inuu si dhaba isu sallimo alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala inamaa kaana qawla almu'miniina idaa ducuu ila allahi wa rasuulih liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicnaa wa adacnaa wa ulaa'ika hum muflixuun dadka mu'miniinta ah oo iimaan kale rag iyo dumar intaba qowlkoodu waxa weeye oo kali ah marka loogu yeero allah iyo rasuulkiisa in lagu xakumo baynkooda oo la yidhaha aayado iyo axaadiis baa laydinku kala saarayaa inay ku qowlaan waan maqalnay simaaca qabuul oo waan aqbalnay waan addeecno amarka waan u hoggaansanay dadka noocaasuna waa kuwa liibaanay ayuu allah yidhi subxaana wa tacaala sawjka iyo sawjadu waa inay u degdegaan qofkood marka qofka kale ku yidhaha ittaqi illah ama khif rabbaka ama raaqib illah inuu yidhaha waayahay waan kaa yeelay ee in la yidhaha ma ahan maanaa diinta ii barata ragga iyo dumarka maanta jooga markay nusuus isu soo deliishadaan waxau ku odhanaya qofka kale weligaa marka dhib yimaadada diinta ku carartaa sidaa qofka yidhaha diin ma laha islaamnimana ma jirto la socda haaruunu rashiid ayaa nin yahuudiyu ku yidhi ittaqi illaah war mu'miniinta hogaamiyadu ilaahay ka cabso oo xaggayga isi daabadiisoo ka degay sujuudba u dhacay dantow lahaya u guday markaasaa lagu yidhi maxaa kugu dhacay waxaan soo xasuusta buu yidhi qowlku alla yidhi waidaa qiila lahu ittaqi illah akhadathu lciddatu bilismi faxasbuhu jahannam ahadka marka alla loo markii loo yidhaa alla ka cabso cizziga iyo kibirka iyo macnaa layleeyahay iyo macnaa lay odhan karaa yani ay qabato anafo iyo kibir dembiga oo ku jira sababti waxaa ku filan jahanaba marka haddaba waa odayaal markay ninka oo ku yidha inantana alla ka cabso inaad adeecdaa lagaa doonaya anaana mas-uuliyadda iskale waa inay tiraa waayahay ee yaysan ku odhanin maxaa diinta usoo deliishata markaan oo kale manaa diinta ii baratay hadday iyadu ku tiraa war alla ka cabso xaggaygaa ku cayaarina yowsan dhihin naagu maxay diin ka tagaan hadday sidaasu timaado waxaa la soo gelayaa waidaa qiila lahu ittaqi illaha akhadathu lcizzatu bilismi faxasbuhu jahannam halkaas ayaa lagu jiraa wallahi waana la soo gelin ee rabbigiin ka cabsada subxaanahu watacaala oo xagga xagga alla xagga xagga anisawya u gaata yaan diinta lagu cayaarin xukunka alla aqbala markaad iskhilaaftaan xalka waxiidkaa oo wax lagu xalli karo oo xayaatada sawjiyadu ku hagaagi karto oy ku baaqi ahaanayso oy salaax ku gaarayaan naftooda iyo owlaadooda intaba waa inay mushkulaadkooda ku xalliyaan awaamirta allay fuliyaan nawaahida allay ka halaan waxyiga iyo waciidka ay isxasuusiyaan waanaday kala qaataan muslimiintay u dhaga nuglaadaan khayraadkay u degdegaan saasaa la doonayaa laakiin in la yidhaha maanaa diinta ii baratay iyo maxaad diinta ugu carartaa iyo marka dhibdhaca weliga qaalallah waad dhihi jirtay arrimahaas waa arrimo kufri ah waaba lagu gaaloobin in lagu gaaloobaaba halisi loo yahay iska day wax kale inay dhacaan waxaa laga doonayaa ragga iyo dumarka wada nool ee muslimiinta inay ku dadaalaan laba arrimood oo alla jecel yahay waa cilmi iyo anaad xasil iyo dulqaad wax walba dulqaad iyo xasilooni waxuu kaloo rasuulku sheegay sala allahu calayh wasalam alla inuu rafiiq yahay rifqinta iyo dhimrintana uu jecel yahay rifqiga iyo dhimrintana wuxuu dadka ku siiyaa wax uusan cunsiga iyo adayga ku bixin iyo wixii ka saaray rifqiga waa in lagu dadaalaa dhimrinta jilaaca deganaanta xadiidka muslim baa soo saaray rasuulku caaisha uu ku yidhi calayki birifqi caaishay rifqiga laazim cunsiga iyo fuxshiga iska ilaali rifqiga iyo naxariista iyo turidu shay ma ahaato ilaa ay ahaato waa quxidaa shay lagama siibo ilaa ay ahaato shaygu waa fool xumaadaa marka rabbi ha laga cabsado ahad walbow allah ka cabso meel alla meel aad ahaatidba ittaqi illaha xaysumaa kunt meel alla meel aad joogtidba qof walbow rabbi ka cabso haddaad guri joogtid haddaad reer yeelatid haddaad kaligaa tooddoob tahay haddii reerkaagu dumo haddaad owlaad korinayso haddaad suuq joogtid haddaad dheri karinaysid haddaad xaafiis ka shaqaynaysid haddaad wadda maraysid haddaad ehel booqanaysid haddii dad kula joogayo haddaad kaligaa tahay rabbigaa ka cabso bad iyo biri meelaad joogtidba wasbaxi sayi'ata xasanata tamxuha xumaan hadday kaa dhacdo wanaag raacsi waa lagaa tirin wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan dadkana waxaad kula dhaqantaa dad i wanaagsan akhlaaq hagaagsan oo alla raalli ka yahay wax wanaagsan oo nadiif ah rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man yuxrima rifqa yuxram alkhayra kullah axadkii naxariista iyo turidda iyo deganaanta laga hoojiyo khayr oo dhan waa laga hoojiyey islaamku wuxuu noo dejiyey miitaal shay walbaba diintu waa diin fudud oo yusri ah oo musaahalo ah oo raxmad iyo dembi dhaaf intaba ay ka buuxaan qalbiga waa in laysu jilciyaa cabsida alle waa in lagu dadaalaa ballanka waa in la oofiyaa waa in layswalaalaystaa waa in laysxariiriyaa ragga iyo dumarka wada noolna waa inay xayaatada si wanaagsan u wadaagaan adduun iyo aakhiraba say ridda iyo raxmad alle ku gaadhaan allah subxaanahu wa tacaala ayaan weydiisanaynaa inuu jiilka ka dhigo jiil cilmileh muslimiinta u dadaala oo rabbigiin ka cabsada oo yaan xagga lagu cayaarin haddaba mawduucii ahaa tuxfatu lcuruus oo ku saabsanaa guurka iyo arrimo kuwiisa arrimo badan oo ka mida ayaanu ka soo warrannay masaa'il badan oo mawduuca in la soo dhexgeliyo khusaydana gaar ayaan horay uga hadalnay axad walba iyo nafsadaydaba cabsida alle ayaan u dardaarmayaa axadkii doonaya xuquuqda iyo yani ay ragga iyo dumarku isku leeyihin oo mujarad ah ha raadsado sharaa'idka ah in badan horay ugaga hadlay oo muxaadarooyinka ah waxau kaloo raadsadaa aadaabu zifaaf cajaladaha ka warramaya aadaabu zifaaf waxaa laga heli karaa carabta sacuudiga oo kale afrikada yani soomaaliya iyo kenya iyo wadamada reer yurub meelo ka mida sida america iyo amaakintaas marka qof walbaaba cajaladahaas ha raadsado xaqana ha ku dadaalo kutubta ka warramaysa mawduuca dhaqanka gurgana axadkii u baahan haddood doonto allana ha laga bogo subxaanahu wa tacaala axad walba waxaan ka dalbanayaa oo dhagaysta sharaa'idka oo ku intifaacay inuu nafsadayda alla uga baryo inuu xaqa igu sugo muslimiintana oo u gargaaro qaladaad hadduu ku arkana qaladka uu saxo waayo qaladka xaggayga iyo shaydaan buu ka ahaaday samaantana rabbi oon baana waafajiyey ilaahna ha noo dhaafo waxaan ku qaldanay waxaan saxnana ilaahay wanaag ha nagu gaarsiiyo camalkeennana rabbi ikhlaasa ka dhigo rabbi asaga awood leh وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات موضوعي انت سيان كجبن قبيني ربي يونغ أنفع ومسلمين تكجرجار إيا ولا لها أيب سيدا جارك أصد البضي ولا لها آد الدنيا أنا خير الله سيو وموضوع أيودي رجلي إن كورمه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أقم دولة الإسلام على وجه الأرض كلها واجعلنا سببا لها اللهم اشتد وطأتك على الشيوعية والسليبية والسهيونية وكل من حارب الدين والسهيونية والشيوعية